Wasaaradda Horumarinta Biyaha iyo Kheyraadka Dabiiciga ah ee Maamulka Somalilan ayaa dayactir iyo dib u habeyn ku samaysay Riigga degmada Salaxley. Riiggan ayaa wax uu muhiim u ahaa bulshada iyo xoolo dhaqatada degmada Salaxley, kaas oo aan shaqeynin labadii bilood ee ugu dambeysay, isla markaana cilad ku timid dhankii idil-nimada iyo bamka biyaha soo saara. Matan Gaheer, maamulaha Wasaaradda Horumarinta Biyaha, ayaa ka warbixiyay dayactirka Riigga isagoo u mahadceliyay Wasaaradda Horumarinta Biyaha ee Maamulka Somalilan.
ilaahay baa mahad leh maanta waxaynu dul joognaa riiggii degmada salaxley riigagii degmada salaxley mid ka mid ah runtii riiggan waa riiggii magaaladuna u dhowaa ka cabbi jirtay xoolahuna waad arkaysaan oo ay ka cabbi jireen muddo bil iyo badha ayuu fadhiyey waa shalay iyo daraad baa la kiciyey alxamdulilah wasaaradda khayraadka biyaha runtii oonu ugu mahadnaqayno wasiirka calimareexaan ku-xigeennada agaasimayaasha dhammaan tiimkaasi iska iyo injineeradii wasaaraddu ay gurmad deg dega u soo sameeyeen riiggan cilladdiisu waxay ahayd waa arkayseenoo horena waad u arki doontaan bamka iyo beebabkuba way xumaadeen iyo daynimaduba intiiba wasaaraddaa ka beddeshay iyagaa keenay wataa maanta lagu cabbayo ilaahay baana mahaddaa leh waxa weeye riiggan muddo saddex sanaa laga cabbayey saddexdaas sannadood mar qura muuqin ismanuu dhimin laakiin nasiib dhulkeennan waa dhul jaamlo oo had iyo jeeraale beebka iyo de waa waxa weeye ayay cunayaan biyihii marka alxamdulilah maanta waa lagu guulaystay muddadii bisha manuu badnayn markii intii uu fadhiyey wataa maanta laga cabbayo geelii adhigii wixii laga cabbayo ilaahay waxaynu ka baryaynaa inuu maaragtaa uu u barakeeyo bulshadaa aad iyo aad iyo aad iyo aad waxaan u salaamayaa cid kastoo ka qayb qaadatay runtii ceelkan markii hore tacabka ugu badan waxaa geliyey hay-adda sheekh maxamed cali geedi uu isagu mas-uulka ka ahaa laakiin cidda kicisay ee bamkii hore ee uu ku shaqaynaya keentay ijiinkaa iminka guuxayana wasaaraddaa hore u keentay waa marlabaadkii ay ka beddeshay wasaaradda khayraadka biyuhu qalabka iyo iyo shaqadaba alxamdulilah iyadaa waxaasoo dhan suuro gelisay maanta waa lagu guulaystay riigga degmada salaxley ayaa waxaa ka biyacaba bulshada deegaanka iyo xoolodhaqato badan islamarkaana waraabkooda uu ku tiirsan yahay biyaha riigga